إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fadhiisan ciidamada shisheeye ee kenya ku leeyihiin deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose howlgal gaar ah oo lagu khaarijiyey sargaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa wuxuu ka dhacay degmada dharkeeley ee magaalada muqdisho askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha ee magaalada muqdisho askari dowladda federaalka tababar ugu qaaday dalka yuganda ayaa muqdisho lagu soo celiyey isagoo meydkiisa xubnaha urkujirta lagala baxay arrintaas oo abuuraysa shaki la xidhiira sababta ay u dhinteen askar hore oo dalalka loo qaaday kuna fuwaayey waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bay ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee wilaayadii islaamiga ah ee bay xukun xaduzina ah oo lagu fuliyey ruuxa weynaya ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka kunyaburow ee gobolka shabeellaha hoose ganacsatada suuqii waaheen magaalada hargeysa ee gubtay sanad ka hor ayaa dhigay dibadbaxa uga soo horjeedaan maamulka somalilan oo shirkada ajaaniba ku wareejiyey qandaraaska dib u dhiska suuqa iyadoo la heli karayo injineeradii soomaalida ahaa ee horey dhidabada ugu taagay suuqa safiirka turkiga u fadhiya dalka suudaan ayaa ka badbaadiyay iskudaydil kadib markii lagu weeraray magaalada caasimada ah ee khartuum
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faah-faahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ee kenya ku leeyihiin deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose warkaas iyo war kale oo la xidhiira howlgal gaar ah oo lagu khaarijiyey sargaal ka tirsan dowladda federaalk oo ka dhacay degmada dharkeelney ee magaalada muqdisho iyo askari ka tirsan dowladda federaalk oo lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha waxaa ka waramaya haashim cabdinaasir
ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo sidoo kale xubno ka tirsan dowladda federaalka haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kuwooda ka howlgala magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa howlgallo ka fuliyey magaalada iyo duleedkeeda kuwaas oo lagu beegsaday xubno ka tirsan dowladda federaalka howlgal qorshaysan oo ka dhacay xaafadda suuq boocle ee degmada dharkeenley ayaa lagu beegsaday sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka gaar ahaan b s ta ama nabad sugidda ninkan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaarijiyeen degmada dharkeenley ayaa lagu magacaabi jiray ismaaciil xasan amiin wuxuuna ku magac dheeraa ismaaciil oo kiyaale sidoo kale howlgal kale oo ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan lagu dilay ceelasha biyaha waxaa lagu magacaabi jiray cabdulqaadir cusmaan sheegow howlgallada kala duwan ee ka dhanka ah saraakiisha iyo xubnaha dowladda federaalka ah ayaa kusii badanaya gudaha magaalada muqdisho iyo sidoo kale dowladyadeeda dhanka gobolka jubbada hoosena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay ka samaysteen deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose ma ahan markii ugu horreysay oo ay weerar la kulmaan ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka taabto balse marar badan waxaa dagaallo ku soo qaaday ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ay ka dhaxleen khasaarooyin kala duwan jasaaka allaahu khayran haashim cabdinaasir askari dowladda federaalka tababar ugu qaaday dalka yuganda ayaa muqdisho lagu soo celiyey isagoo meydkiisa xubnaha uurku jirta lagala baxay arrintaasoo abuuraysa shaki la xidhiira sababta ay u dhinteen askar hore oo dalalka loo qaaday ku nafwaayey warkaasi waxaa maalmihii lasoo dhaafay dabagal ku hayay islamarkaana inoo soo diyaariyey cabdulaahi yaasiin jaamac
dhowaan magaalada muqdisho waxaa laga soo dejiyey meydka maxamed xasan maxamed nuur oo ah askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo tababar loogu qaaday dalka uganda dowladda federaalka ah faahfaahin dheeraada kama bixin waxa sababay geerida askarigan ka tirsanaa oo ah nin dhallinyaro ah oo ka soo jeeda gobolka bakool dukumentiyo iyo sawirro iyo muuqaallo ay heshay idaacaddan islaamiga ah alfurqaan ayaa waxay ka markhaati kacayeen geerida askarigan mid ka mid ah qoraalada waxaa laga helay safaaradda dowladda federaalka ah ee dalka uganda waxaana ku xusan in aanay dood ka qabin in meydka maxamed xasan maxamed dalkiisa loo celiyo amaba loo qaado si kale haddii loo dhigo warqadan oo ku taariikhaysan saddexda bishan mey laba kun saddex iyo labaatan waxaa lagu oggolaaday in meydka laga soo dhoofiyo dalka uganda oo soomaaliya la keeno sawirrada iyo muuqaalada waa kuwo argagax leh waxaadna dareemaysaa durbadiiba inugu yaraantii qofkan kuu muuqda uu u gacan galay qolyo baadigoobaya xubnaha uurku jirta ah sida wadnaha beerka iyo keliyaha markii meydka askariga muqdisho la keenay waxaa lagu wareejiyey ehelkiisii si ay u aastaan laakiinse markii sanduuqii la furay durbadiiba waxaa la arkay arrin yaab leh taas oo ah in maxamed xasan maxamed nuur uu ka qalan yahay laga bilaabo rubadda ilaa iyo gumaarka markaa kadib waxaa meydka loo qaaday isbitaal si loo hubiyo haddii ay jiraan xubno lagala baxay warqad uu qoray isbitaalka soomaali sudanes hosbital wuxuu ku caddeeyey in ninkan ay ka maqan yihiin wadnaha iyo kelida midig warqad kale oo aan helnay oo ay qortay waaxda dembi baarista biliiska dowladda federaalka ah ayaa isbitaalka madiina ee biliisku leeyahay looga dalbaday in ay caddeeyaan sababta uu dhintay maxamed xasan maxamed nuur laakiinse ma helin haddii ay jirto warqad isbitaalku uu ku soo jawaabay suldaanka beeshan ninkani uu ka dhashay ee magaalada muqdisho suldaan aadan ayaa waxa uu warramay idaacaddan islaamiga alfurqaan waxaana wax ka weydiinay waxa ay ka og yihiin macluumaadka askarigan la xiriira si ay noo sheegeen isbitaal ay geeyey oo waxayse askaal ay saareen kadib askaalkina waa noo sheegay si ay noo sheegeen kadib isbitaal madiina geeyey si noo sheegeen isbitaalku muxuu ka sheegay marka ma dib u baarisuu ku sameeyey shalay baaritiinka wuxuu ku sheegay in waxba ku jirin kelii ilaa walaa beer waayahay maxaa keeni kara marka in qofka ninkan askariga ahaa oo dawladdu askari ahaan u diratay kelyaha iyo beerka lagala baxo
wallaahi nin way nin mutin joogin oo gaali joogta la geeyey nimanka ma garat si wacan nimankan wax ku dhacna waa wax fiirinayaan waay waxa meel gaali joogta marka joogay ninka la geeyey in la dilo in sun la siiyo in keliya lagala baxo maxaa u dhahay wax la baxaysanay maahan si wacan kale ninka raalli ku dhaabay la qaaday oo kale kolley iyagaa kolley arrintooda kulley laakin saali kulley saaligiisa lagu qaadan maleyna saasa umale laakin maanta ninkii hata saas yeelay kulley soomali iyada waa arrinteeda iyada og si ay yeelaysa kulley laakin sida noo sheegay horta saasa lagu gay askari ahaanta maxamed xasan maxamed nuur waa aabbaha dhalay askariga uurku jirta loogala baxay dalka uganda asigoo uu jooga degmada xudur ee gobolka bakool ayuu qadka teleefoonka ugu warramay idaacaddan islaamiga alfurqaan waxa uu sheegay in wiilkiisu asigoo jooga degmada xudur uu askarinimo qortay markii uu toddoba bilood shaqeeyey kadibna laga dhoofiyey garoonka diyaaradaha ee belidogle ee gobolka shabeellaha hoose loona qaaday dalka uganda si halkaa loogu soo tababaro wuxuu sheegay inaanu soo gaarin war la xiriira in wiilkiisu xanuunsan yahay laakiinse loo soo sheegay keliya in uu dhintay
waxaa la yidhi ninkaada waa dhintay waxa ku dhintay yubaandhe waxa ku jira isbitaal yaa laydhahay marka markii ahayd isgeeridii lagu sheegay soonka u ahaay labaatan iyo lix waaya soonka soonka rabanaanka labaatan iyo lix bahay waa garta toban iyo sagaal maalmood isbitaalkan baalika jari marka meeshaa laga soo qaaday aniga wi u rafaado u rafaado meeshaa lasoo qaaday waxaa la geeyey muqdisho haye markii diyaarada soo kaxadee la arrinimiidkiiba lasoo qaadaya haye hala diyaar garow ehelkey iyo asiiradiis waaladaadiis hala geeyo lada haye marka labkii ba loo qoday markii hadiga is imaanay miidkii halka tukudo hala dhigoo ba la yidhi ninkii miidka dhigay oo ulmada ahaytay yarkii loo dhiibay haye yaa yaa dhab ku sheegday dhab muxuu ka sheegay marka dhibku muxuu yahay muxuu yahay dhibku ka sheegay dhabka wuxuu yahay dhuunta iyo qaska dhacdiyooda haye
waa la tariigay oo waa la jeexay waa la jeexay waa la tariigay intaasa lagu arkay markii lagu arkay intii haddaas haddii ku sheegeen niidkii waa la eliyey isbitaala loo nagay dib baa loo celshay dibaa loo celiyey isbitaalka muxuu yidhi marka isbitaalka anaga ninkii kiinsasaaya anaa kuu sheegay marka anaga anti an waxa ana madliya kuu sheegay dhegeyso si wacan isbitaal amar ma kala garanay aniga nin baadi e baan ahay si fiican marka ninkii wuxuu sheegeen takhaatiirtii ninkii oo hamnihiis oo kala dhaman wenada lagala baxay keberida kala baxay walaagayla joogsan hayn waxaa lagala baxay wenada kow beerka waa labo keliyaha keliyaha keliyaha oo hale dowladda federaalka ah ayaa askar fara badan waxay u daadguraysaa dalalka etoobiya uganda iyo eritreya halkaa oo tababaro lagu siiyo mararka qaar waxaa la sheegaa in askartii qaarkood ay dhinteen intii tababarka ay ku jireen lamana helo faahfaahinno amaba caddaymo la xidhiira sababta askartu ay u dhinteen waxaa jira shaki fara badan oo la xidhiira in qolyaha ka ganacsada xubnaha uur ku jirta ay askartu beelaha u tahay amaba dowladda federaalka qudheeda xubno ka tirsano arrintaa ay ka beec mushtarayaan
mahadsanida waaliga wilaayadii islaamiga ah ee baaya ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee gobolka maxamed daahir cali soow ayaa qodobkaas faahfaahinaya
wilaayada bay waxa ay ku jirtaa nimco amni iyo barwaaqo ayuu yidhi weliga bay sheekh xamse abujacfar oo la hadlay idaacadda al-andulus ee ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin waaliga ayaa sheegay in nabad lagu haysto oo nafta maalka iyo cirdiga lagu ilaaliyey dhulka shareecada islaamka laga hirgeliyey ee wilaayada isagoo kasii hadlay dhibaatada ka jirta goobaha ka baxsan gacanta wilaayada ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo kuwa u shaqeeya ee caratuurka u ah dadka ku hoos nool cadowga waa dad si joogta ah u cabsi qaba ka cabsanaya in diintoodii muxuu ahaa laga leexiyo ama laga saaro ka cabsanaya masaajidooda in laga dadumiyo cibaadada loo diido dugsiyada qur-aanka in laga muxuu ahaa laga xiro ama laga barakiciyo waa dad ka cabsanaya naftoodii in la dilo oo naftoodii ammaan uma qabaan xantadoodii iyo hoolahoodii ammaan uma qabaan sidoo kaleeto nasabkoodii iyo cirdigoodii iyo sharafkoodii intaba ammaan uma qabaan oo ma dareemayaan marka waa dad walaac iyo muxuu ahaa iyo amni darro ku nool waxaana yeelay cadowga ay ku hoos nool yihiin iyo gaalada ay ku dhex jiraan ayaa asbaab u ah waaliga oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in wilaayada ay horumar ka samaysay dhanka dacwada
haddaan ka hadalno dhanka dacwada iyo fidinta diinta islaamka oo runtii ah cunsurka ama muhiimadda ugu weyn oo walaayaadka laga rabo meel fiican bay wax noo marayaan alxamdulilah oo dacwadii horumar fiican ay samaysay haddii ay tahay dhanka qur-aanka kariimka ah iyo muxuu ahaa dardargelintiisa haddii ay tahay dowlaadkii sharciga ahaa iyo taabagelintoodii haddii ay tahay dacwatulqabaa'il qabaa'ishii oo diinta allah subxaana wa tacaala looga yeero looga baaqo ama dowlaad sharci ah loo qabto ama inay ka qayb qaataan jihaadka loo sheego loogu yeero intaba meel fiican ayay maraysaa dacwada guud ahaan wilaayada bay waxay dhowaan ku dhawaaqday xamlo ummadda jihaadka loogu boorinayo taas oo ka hirgashay wilaayada xamladaasi markii lagu dhawaaqay oo walaayada ay ku dhawaaqday dadka muslimiinta ahoo walaayada ku nool dhammaantoodii xamladaasi way baarigeen way soo dhoweeyeen wayna ka jawaab celiyeenoo ilaa hadda qabaa'il fara badan ayaa isdiyaariyey oo jihaadka u diyaargaroobay ka qabiil ahaan sidoo kaleeto qabaa'il fara badan ayaa rijaal jihaadka u soo diray mucaskaraadka u soo diray rag baa iska diiwaangeliyey fara badan xarumaha mucaskaraadka sidoo kaleeto magaalooyin dhan baaba isqorayoo in jihaadka ay ka qayb qaataan isu diyaariyey oo isdiiwaan geliyey muxuu ahaa marka xamladaasi meel fiican ayay hadda wax marayaan ilaa hadda natiijo fiican ayaan ka haynaa bifadlilaahi tacaala wilaayada bay ayaa ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee uu ka curtay roobka guga sheekh xamse ayaa ka hadlay sida loogu diirsaday roobka ilaahay subxaana wa tacaala dadka markii ay u khuduuceen ay isu dhuldhigeen ay bariyeen ay ilaahay subxaana wa tacaala addoominkiisa oo sax ah ay noqdeen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siiyey barwaaqa iyo nicmo weyn ayuu siiyey gaar ahaan walaayada roobka wuxuu ku bilowday afar iyo labaatankii shacbaan ayuu ku bilowday si guud ahaaneed marka walaayada waxaa la dhihi karaa boqolkiiba boqol waa ay roobaysatay alxamdulilah deegaamada beeraha oo kaleeto meel hadda roobyare laga soo sheegayo oo beer ah ma jirto daaqana waa sidoo kaleeto meel roobyare laga soo sheegayo ma jirto wadooyinkii iyo isu socodkii ayaa inta badan degmooyinka iyo deegaanamadaba kala xirmay roobka aawudi boqol kilomitr haddaad safar gasho waxaa laga yaabaa in xoolo meel jooga aydanba arkin macnaha dadkii dhulkii baa deeqay markii uu barwaaqoobay ilaahay subxaana wa tacaala nicmadaanasay dhulkii baa deeqayo waa lagu kala lumayo nin kasta muxuu ahaa durkiisaasuu ku jira xoolihiisa iyo nimcadaas ayuu muxuu ahaa ka faa'iidaysanaya marka alxamdulilah walaayada waxay ka mid tahay deegaamada hadda walaayaadka marka la fiiriyo ugu roobka badan ayay ka mid tahay waa nicmo ilahay nasiy subxana watacaala roobka kadib dadka waxa ay bilaabeen inay ka faa'iidaystaan nicmada allah uu siiyey iyagoo ku mashquulay tacbashada beeraha si kastaba ha aatee wilaayada bay waxa ay ka mid tahay wilaayaadka islaamiga ah ee ay ku soo duulaan shisheeyaha waxaana wilaayadaasi ku sugan kumanaan ka tirsan ciidamada xabashida etoobiya xukun xaddu zina ah oo lagu fuliyey ruux haweenaya ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka kunyabaro ee gobolka shabeellaha hoose mahad cubayd ayaa qodobkaas faahfaahinaya xukunkan oo ahaa mid xadusino ah ayaa maalintii shalay ka dhacay deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose waxaa lagu fuliyey haweenay ku dhacday fal sino ah taasoo ay maxkamaddu dib u dhigtay maadaama ninkii ay isla sinaysteen horay xukunka loogu fuliyey oo lagu dhuftay boqol jeedal ugu horeyn qaadiga maxkamadda shareecada islaamka ayaa goobta ka sheegay eedda loo soo jeediyey labadan qof ujeeddu caddayn xukun maxkamadeed maanta oo taariikhdu tahay lix iyo tobanka bisha tobnaad kun afar boqol afartan iyo afar hijiriya waafaqsan lixda bisha shanaad laba kun labaatan iyo saddexda miilaadiya waxaa maxkamadda horteeda xisbada ku soo eedaysay eedaysanayaasha waxaan ku eedaynaynaa labadan qof fal sino ah ayay ku dhaceen waxay dhashay canug waxaana ka dhalay maxkamadda waxaan ka rabnaa sharciga in la waafajiyo intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysanayaasha magacyadoodii sare ku xusan waxayna ku jawaabeen labadoodiiba sida tan haa waa jiraa falkana lagu soo eedeeyey waan isu galmoonnay raalli ayaan isaga ahayn canugana sidaas ayuu ku dhashay intaas kadib wuxuu garsooruhu goobta ka akhriyey xukunkii ka soo baxay maxkamadda xukun intaa kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay eeddii loo soo jeediyey eedaysanayaasha jawaabtoodana noqotay mid qiraal ah weyddiisayna inay guur soo mareen iyo in kale baartayna caafimaadkooda ogaatayna in guur soo marin caafimaadkoodana taam uu yahay waxay u bandhigtay shareecada islaamka waxay xukun u soo saartay sida tan koow waxaa maxkamaddu xukuntay falka ay ku dhaceen inuu yahay fal sina ah labo maxkamaddu waxay ku xukuntay boqol karbaash oo xadu sina ah saddex maxkamaddu waxay kaloo ku xukuntay inaysan ku lahayn nuur hafow cabdinuuno wax mehir ah maadaama ayada ku raali noqotay afar maxkamaddu waxay ku xukuntay boqol karbaash oo xadu sina ah mar hore ayaa lagu fuliyey ugu dambayntii wuxuu sheegay adilada loo cuskaday xukunkan ayadoo isla goobta lagula fuliyey shan xukunkaas wuxuu ku sugnaaday iqraar lix waxaana loo cuskaday aayadda labaad ee min suurati nuur qowluhu tacaalaa azzaaniyatu waazaanii fajiliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir walyashhad acdaabahumaa taa'ifatun min almu'miniin وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفش سنة أخرجه مسلم هذا وبالله التوفيق هذا نوحن قد قلينا تنفيذك كو لابو سدة أفر شن لح تضوى سديد سقال toban sagaashan iyo sagaal boqol allahu akbar allahu akbar allahu akbar
ma ahan markii ugu horreysay oo uu xukun noocan ah ka dhaco wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose
ganacsatadii suuqii waaheen magaalada hargeysa ee gubtay sanad ka hor ayaa dhigay dibadbax ay uga soo horjeedaan maamulka somalilan oo shirkadda ajaaniba ku wareejiyey qandaraaska dib u dhiska suuqa iyadoo la heli karayo injineeradii soomaalida ahaa ee horey dhidabada ugu taagayay suuqa maxamed ciise ayaa faahfaahinaya dibadbaxyo ballaaran ayaa ka dhacay magaalada hargeysa kaasoo looga soo horjeeday maamulka somalilan dibadbaxayaashan oo caraysnaa oo isugu jiray ganacsato iyo injineero ayaa waxay ka cabanayeen maamulka somalilan ee dhismaha suuqii hore ee waaheen oo gubtii ku wareejiyey shirkado shisheeye kaas oo ay tilmaameen inaysan macquul ahayn waxay sheegeen inay hore suuqan ayna geliyeen juhdi badan haddana aysan yeeleynin in lagala tashan oo shirkado shisheeye lagu wareejiyo dhismaha suuqa weyn ee waaheen ee gubtay sanadkii hore muddo afar iyo toban bilooda waxna lagu maawelinayay soodaan baana shaqad la geeyey soodaan baana shaqad laga soo wadaa soodaan baana shaqad loo sii wadaa maanta waxaannu sugaynay wax bisil waxaa nagu maqaalaa in shirkad gacanku rumisa oo laga leeyahay koonfur afrika in suuqi waahayn loo dhiibayo in aan shirkaddaanna loo dhiibin dhammaan waa dadkii waahayn ku gubtay ee lahaa waxa weeyaan hiliblayaashii waa qutradlayaashii waxa weeyaan bacadlayaashii iyo bakhaaraydiiba iyo bacadyaalkii dhammaan waxaannu ka cabanaynaa waxaannu gubnayn imanka saddex iyo toban bilood afar iyo toban bilood baannu gubnayn afar iyo tobankaa bilood saddex iyo toban waxaannu ku maqnayn suudaan iyo nashqad la soo samaynayo waxay sheegeen inay ku noqnoqonayeen maamulka somalilan si ay u dhistaan suuqa isagana marba uu wax u sheegayey waxaannu leenahay waxna dhexan rag shaqataga kolle suudaan baa naloo dirayaa kolle sawd afrika arrintaasi midaannu ogollay maaha in badanna waannu samirray arrinaannu aqbalayna maaha arrintaa naga soo gaad rag shaqa taga waa nagu ciyaaraaya annagaa dhisanayna injineer nagama maqna nashqadina nagama maqna waxaan la hadlayaa madaxweynaha waxaan leeyahay hargeysa waxaa la leeyahay un ma joogo ninkii ninkii dhisi lahaa waaheen ma joogo south africa uu joogaa ninka maansoor dhisay ee dahabshiil dhisay ee dhisay alla- tiyaatarka dhisay ee ambastoor dhisay ee maansoor dhisay ee waxaad aragtay ee qasriya dhisay ma injineer south afrikaana buu ahaa maamulada uu shisheeyaha ka dhistay dalka ayaa qandaraasyada waaweyn iyo kuwa yaryarba siiya shirkado shisheeye taasoo caqabad ku noqota bulshada
warka aan saakay dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan safiirka turkiga u fadhiya dalka suudaan ayaa ka badbaaday isku daydil kadib markii lagu weeraray magaalada caasimadda ah ee khartuum wararka ka imaanaya dalka suudaan ayaa waxay sheegayaan in weerar lagu qaaday gaari uu saarnaa ambasador ismaaciil kombongole kaasi oo ah safiirka dowladda turkiga u fadhiya dalka suudaan wararku waxay tibaaxayaan in safiirka uu ka badbaaday weerarka sida ay daabacday warbaahinta laga leeyahay dalka turkiga maleeshiyaadka gurmadka degdega ah iyo ciidanka milatariga suudaan ayaa midba u xukan kale ku eedeeyey inuu ka dambeeyo weerarkan lagu qaaday gaarigii uu la socday safiirka dalka suudaan waxaa muddo toddobaad ah ka socda dagaalo culus kuwaasi oo ay ku dhinteen boqolaal ruux kuna barakaceen kumanaan kale badi dadka ajaanibta ah gaar ahaan kuwa kasoo jeeda wadamada reer galbeedka ayaana laga daadguraya dalkaas warkii subaxnimo oo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa